alxamdu lilaah rabi alcaalamiin wsala allahu calaa muxamadi wacalaa aali muxamed xadiidka afar boqol iyo shan iyo soddon waa can ibni cabbaasin cabdillaahi ibni cabbaas waxaa laga soo wariyey radia allaahu canhuma ilaahay raalliha ka noqdo isagiiyo aabbihiibe qaala wuxuu idhi aqaama annabiyu sala allahu alayh wasalam tiscata cashara yaqsuru nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu ku sugnaa yacni waxa weeye maka sagaal iyo toban maalmood ayuu ku sugnaa oo yaqsuru salaadda uu qasrinayo wa fii lafdin yacni lafdi kalena waxaa ku sugnaa bimakkata tiscata cashara yowman aqaama anabiyu sala allahu alayh wasalama bimakkata tiscata cashara yowman nebigu sala allahu alayh wasalam maka waxa uu ku sugnaa sagaal iyo toban maalmood oo uu salaada qasrinayo rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa saxiixiisa ku soo wariyey wa fii riwaayatin liabi daawuuda riwaaya abi daawuud u sugnaatay sabca casharata waxa uu ku sugnaa maka yacni toddoba iyo toban maalmood oo uu salaada qasrinayo riwaayadaas markaa toddoba iyo tobanka markaa sheegaysa yacni culammada markaa waxa weeye way saxiixiyeen oo waxaa ka mida ibnu xibbaan oo saxiixiyey nawowi oo markaa yacni yidhi waa saxiixun calaa sharti albukhaari oo isaguna saxiixiyey khulaasada iyo majmuuca labadaba ibnu kasiir oo markaa calaa sharti saxiixayn markaa ku saxiixiyey yacni sheikhulalbani oo isaguna saxiixiyey yacni shucayb arnaa'uud oo takhriijka ibnu xibbaanka isaguna ku saxiixiyey wa fii ukhraa ay wa fii riwaayatin ukhraa riwaayo kale waxaa ku sugnayd khamsa casharata waxa uu yacni nebigu sala allahu alayh wasalama ka jooga oo salaadda qasrinayay khamsa casharata shan iyo toban maalmood ayuu markaa maka joogay oo uu salaadda qasrinayay riwaayadan yacni culammadu waxay ku xukumeen dacfi ama shuduud yacni ayay ku xukumeen culamada daciifisay waxaa ka mida bayhaqi oo markaa sunan kubraha ku daciifiyey waxaa ka mida nawowi oo isaguna majmuuca iyo khulaasada labadaba ku daciifiyey waxaa ka mida mundiri oo isaguna daciifiyey waxaa ka mida xaafid ibnu xajar oo talkhiiska isaguna shuduud ku xukumay inkastoo fatxulbaariga uu markaa yidhi yacni xadiidku waa saxiix yacni markaa uu yidhi riwaayadaas oo uu saxiixiyey oo sanadkeeda saxiixiyey haddana waxa weeye talkhiiska waxa uu ku xukumay yacni gudihiisa shuduud buu ku xukumay riwaayada khamsa casharata sheegaysa waxaa kaloo daciifiyey marka albani oo isaguna markaa riwaaya shaadda inay tahay oo daciifo ah yacni markaa isaguna tilmaamay xadiidka afar boqol iyo lix iyo soddon walahu abi daawuud waxaa u sugnaaday can cimraana bni xusayn isagoo cimraan ibni xusayn uu ka warinayo ee hamaaniya casharata inuu yidhi yacni markaa cimraan ibnu xusayn aqaama anabiyu sala allahu alayh wasalama bimakkata hamaaniya casharata yowma yacni nebigu sala allahu alayh wasalam maka waxa uu joogay siddeed iyo toban maalmood ayuu markaa joogay sidaas yada ah ayaa cimraan ibnu xusaynna uu isaguna soo wariyey riwaayadaas marka waxa weeye cimraan ibnu xusayn xadiidkaa uu soo wariyey yacni culammada qaarkood waa quweeyeen culammada markaa quwaysay waxaa ka mid ah ibnu khusayma oo saxiixiyey tirmidi oo saxiixiyey yacni xadiidka waxa weye lafdigiisa ma soo aroorin laakiin waxa weeye xadiiday isku sanad yihiin bimacnaa xadiidka qadar ka mida ayuu sanadkiisa ku soo arooriyey oo laakiin lafdiga tamaaniya casharata aynay wehelin ayuu markaa ku soo arooriyey markaa sanadku laakiin sanadkii waa xukumay waxau yidhi waa saxiix ayuu markaa uu yidhi hayeeshee caliyu ibnu zayd ibnu judcaan ayaa markaa ku jira caliyu ibnu zayd ibnu judcaanna waa khilaafa markaa tirmidi yacni markaa waxa weeye xufaadda kale badankooda oo isagu waxa uu yidhahdaa waa saduuq sidaas aawoodee xadiidkiisa markaa waa quweeyaa sida waxa weeye miisaankuba uu tilmaamayo sida uu miisaankuba yacni markaa uu tilmaamayo marka culamada qaarkooda markaysagaa sidaas iyadaa kaga daydayna waa jiraan oo xadiidka marka waxa weeye caliyu ibnu zayd ibnu judcaan yacni markaa quweeya ha yeeshee culammadu waxay u badan yihiin muxaqiqiinta ahi inay daciifiyaan caliyu ibnu zayd ibnu judcaan waxa uu soo wariyo ee uu la gaar noqdo inay markaa daciifiyaan laa siyama haddii waxa weeye markaa weliba mukhaalafo uu sameeyana waxa markaa gelaysa nakaaro ayaa markaa gelaysa waxay noqonaysaa riwaaya munkara oo waxa weeye cid dacfi ku sugan tahay hadduu siqaadda khilaafo riwaayadiisa nakaara markaa ku sugan oo munkara ayay noqonaysaa munkara ayay noqonaysaa baynamaa haddii waxa weeye ruuxu yacni markaa waxa weeye aan dacfi ku sugnayn ee uu siqo yahay haddii cid ka siqo badan uu khilaafo shuduud lagu xukumo oo waxa weeye marka shuduudka laga warramayo waata xaafid ibnu xajar sida ugu fiican ee uu ku tacriifiyey culammaduna ay ka raaceen in la yidhahdo riwaayatu asiqati aw asaduuqi liman huwa awsaqu minhu yacni marka waxa weye riwaayatu siqati yacni marka waxa weeye kii siqadaha werinta uu weriyo aw isaduuqi ama kii runta badnaa werinta uu weriyo mukhaalifan biha liman huwa awthaqu minhu isaga oo khilaafaaya yacni marka waxa weeye cid marka ka hiqo badan sidaas yada ah ayaa waxaa la yidhaahdaa riwaayada shaadada ah sidaas ayaa marka lagu fasira marka waxa weeye calaa kulli xaal culamada kale quwaysay waxaa ka mid a yacni ibnu mulaqin oo tuxfat lmuxtaajka yidhi waxa weeye xadiidka sanadkiisa waxaa ku jira cali ibnu zayd ibnu judcaan wa huwa xasanu lxadiid ayuu marka odhanaya ibnu mulaqin tuxfat lmuxtaajka wakadalika axmed maxamed shaakir tacliiqa uu ku leeyahay sunanka tirmidi isaguna waxau odhanayaa saxiix weeyaan ayuu odhanayaa oo xaqu waxa weeyaan cali ibnu zayd ibnu judcaan inuu yahay waxa weeye nin hiqa ah inuu sidaas yada a yahay ayaa xaqu yahay markuu khilaafka yar ishaaro dabadeed laakiin calaa kulli xaal axmed maxamed shaakir waxaa ku sugan nowcan maa tasaahul ayaa ku sugan oo waxa weeye ruwaad fara badan oo markaa a'immada muxaqiqiinta ahi ay u badan yihiinoo mareen in markaa la daciifiyo xadiiskooda ayuu isagu quweeyaa ama taxsiiniya ama tasxiixiya sida waxa weeye xajaaj ibnu ardaah sida markaa waxaweye caliy ibnu zayd ibnu judcaan sida waxa weeye ibnu lahiica yacni waxa weeye ruwaaddaas waxa uu sameeyaa inuu axaadiistooda uu ka dhigo saxiixa uu ka dhigo oo uu saxiixiyo sidaas yada ayuu maraa sida marka cabdiraxmaan ibnu zayaad ibnu ancum alifriiqi marka sawaabku waxa weeye riwaayadani in marka waxa weeye ay tahay riwaaya markaysaga daciifa inay markaa tahay ayaa raajixu yahay culamada daciifisayna waa badan tahay waxaa ka mid ah alimaamu nawowi oo khulaasada iyo majmuuca labadaba ku daciifiyey waxaa ka mid ah yacni ibnu kathiir oo irshaadka isaguna ku daciifiyey waxaa ka mid ah xaafid ibnu xajar oo talkhiiska ku daciifiyey waxaa ka mida waxa weeye maxamed ashraf oo waxa weeye cawnulmacbuudka yacni ku daciifiyey waxaa ka mida shawkani oo naylul awtaarka ku daciifiyey waxaa ka mid ah albani oo isaguna daciifka sunanka abi daawuud iyo takhriijka ibnu khusayma yacni labadaba ku daciifiyey marka calaa kulli xaal raajixu waxa weeye riwaayada uu soo wariyey cimraan ibnu xusayn ee siddeed iyo tobanka markaa sheegaysa maadaama cali ibnu zayd ibnu judcaan uu la gaar noqday inay daciifo tahay ayaa raajixu yacni marka u yahay oo daciifatun munkara inay tahay baa raajixu yahay marka hore waxaa la isweydiin karaa xadiiska hore ee saxiixa aynu soo sheegnay oo nebigu sala allahu alayh wasalam inuu maka joogay toban maalmood iyo xadiiskani siday isu khilaafsan yihiin xadiiska hore aynu sheegno ah toban maalmood buu maka joogay xajatulwadaac yacni tee maka iyo nawaaxigeeda bukhaari iyo muslim baa soo wariyey waa xadiis saxiixa maadaama bukhaari iyo muslim soo wariyeen waa saxiix xadiiskan kalena waxa weeye oo inuu sagaal iyo toban maalmood joogay maka waa saxiix ha yeeshee labada sadcaal baa kala duwan oo sadcaalka hore uu tobanka maalmood joogay waa kii xaajatulwadaac sadcaalka dambe waxa weeye uu maka joogay sagaal iyo tobanka maalmood uu joogayna waxa weeye waa fatxu makka waa maka furashadii la furanaayey oo u diyaar garoobaayey nimankii hawaasin iyo dagaalka uu nebigu sala allahu alayh wasalam la dagaalami doono diyaargarowgii uu diyaar garoobayey taas yadaabay marka ahayd marka waa kale laba sadcaal oo kala duwan ee inay iscaaridayso hamoodin ee waa kala duwan tahay ahlucilmigu sidaas yadaabay ku tawjiihiyeen oo maka markuu furtay yacni waxa weeye muddadaa labaatanka maalmood ku dhow ayaa nebigu sala allahu alayh wasalam joogay si uu waxa weeye markaa daa'if ugu duulo oo uu nimanka hawaasin yacni markaa u weeraro ghaswatu xunayn yacni sidaas yada ah ayay markaa ahayd sababtuu u joogay sidaas yada ah ayay markaa ahayd marka iqaamo markaa waxa weeye uu markaa intaa muddadaa inuu joogo niyaystay may ahayn laakiin iqaamo uu markaa doonayey inuu deg deg u baxo yacni uu rabay oo laakiin markaa intaasun ku qaadatay ayay markaa ahayd intaasuna ay ku qaadatay ayay markaa ahayd sidaas aawadeed xadiidka kale ee markaysa waxaa markaa tilmaamaya in waxa weeye ruuxa markaa yacni maka ka hijrooday inaanu maka saddex maalmood wax ka badan aanu ku sugnaanin tilmaamaya waxaa looga jeedaa inaanu saddex maalmood wax ka badan inuu joogo inaanu casmin ayaa laga tilmaamaya xadiiskuna waa saxiixo bukhaariyo muslim ayaa soo wariyey oo calaa ibnulxadrami waxaa laga wariyey inuu rasuulku sala allahu alayh wasalam uu yidhi yamkuthu lmuhaajiru bacda qadaa'i nusukihi halaathan yacni ruuxa muhaajirkaahi waxa uu ku sugnaanayaa marka uu nusugiisa guto dabadeed waxa uu ku sugnaanayaa maka saddex maalmood ayuu markaa ku sugnaanayaa sidaas yadaabaa nebigu sala allahu alayh wasalam uhi saddexaasaa loo ruqseeyey saddexdaas ayaa markaa loo ruqseeyey marka sidaas aawadeed xadiiskan iyo xadiiskaasina yacni marka isma caaridayaan oo iskama hor imanayaan waayo waxaa jira ruuxa markaa sadcaalka ahi marna waxa weeye xaaje iyo arrin ayaa markaa ka xidhan arrinkaa aawadii ayaa laga yaabaa inuu u soo hoydo ama u joogo arrinkaasi hadduu u fulana iminkaba waxaa laga yaabaa inuu dhaqaaqo ama berriba baxo ayaa suurowda oo waxa weeye arrinkaasuu ku xidhan yahay arrinkaa ayuu ku xidhan yahay marna waxa weeye waxa u go'an muddo oo isagaan waxba ka xidhnaynbu wuxuu is odhanayaa allele intaasoo maalmood yacni markaa joog ayuu markaa is odhanaya oo qadar buu markaa xadidanaya qadar ayuu markaa xadidanaya labadaa markaa yacni siyood oo kala duwan ayaa markaa jira culammaduna waxa weeye tafriiq marka ay geliyaan ayaa jira oo insha allahu tacaala markaysaga aynu tilmaami doonno ayaa markaa jira marka culammadu waxay isla ogol yihiin hadduu ruuxu marka waxa weeye yacni marka uu sadcaal yahay oo uu dabeedna markaysagaa beled yacni isagoo sadcaal ku ah uu ku soo beegmo oo aanuu iqaamo marka uu iska joogayo aanu niyeysanin muddo cayimanoo markaysagaa yacni saddex maalmood ka badanna aanu markaa niyeysanin ee laakiin marka arrin uu ka xidhan yahay oo uu is yidhaahdo allele arrinkaasi hadduu kuu fulo markaa bax oo is yidhaahdo yacni intaa uu joogo salaadda waa qasrin karaa intay doontaba ha gaadho intay doontaba yacni markaa ha gaadho masaladaas iyadu waa sidaas masalada kale ku saabsan hadduu qadar mucayana marka uu niyeysto yacni dib baynu insha allahu tacaala yacni iyada uga hadli doonaa riwaayaadka waxaynu yidhi riwaayada markaa toddobiyo tobanka sheegaysaa waa saxiixo riwaayada kale ee marka waxa weeye sagaal iyo tobanka sheegaysaana waa saxiixo marka bukhaari baaba saxiixiisa kusoo wariyey marka waxa weeye yacni waxay yidhaahdeen labada riwaayana waxaa sixo badan riwaayada bukhaariga sida xaafid ibnu xajar iyo marka waxa weeye a'imo kaloo badanba ay ku tageen yacni xaafid ibnu xajar iyo bayhaqi iyo waxa weeye albani culamo badani siday markaa ku tageen waxa u sixo badan sagaal iyo toban maalmood inuu markaa joogay sidaasaa markaa u sixo badan sidaas ayaa markaa u sixo badan ha yeeshee bayhaqi wuxuu isku dayey inuu markaa jamciyo oo uu kulmiyo ayuu isku dayey oo waxa uu yidhi sagaal iyo toban maalmood ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam maka joogay maka sagaal iyo toban maalmood buu joogay marka lagu tiriyo maalintuu soo galay iyo maalintuu ka baxayey labadaa maalmood marka lagu daro sagaal iyo toban bay ahaayeen amaa maalintuu soo galay iyo maalintuu ka baxaayey labadaa marka laga reebo toddoba iyo toban bay ahaayeen toddoba-iyo toban maalmood ayay markaa joogeen cidda siddeed iyo toban maalmood ka dhigtayna labada maalmood bay mid tirisay midna waa ka tagtay midna waa tirisay midna waa ka tagtay sidaas iyada ayuu markaa waxa weeye yacni bayhaqi uu doonay markaa inuu ku jamciyo ama riwaayada shan iyo tobanku yacni waxa weeye meesha laga saaro ama waxa suurtoobi karta buu yidhi in la yidhaahdo wuxuu ismoodsiiyey sida xaafid ibnu xajar uu tilmaamayo raawiga soo warinayay waxa uu ismoodsiiyey masaafadu asal yacni marka waxaan leeyahay muddadu asal ahaan inay toddoba-iyo toban maalmood ahayd markuu sidaa ismoodsiiyey ayuu dabeedna wuxuu is yidhi ka jar labadii maalmood maalintii uu soo galay iyo maalintii kale shan iyo tobanka inuu sidaa u yidhi ayaa laga yaabaa laakiin waa riwaaya shaadda yacni markaa shan iyo tobanka sida kusoo aroortay calaa kulli xaal labada riwaayo ee markaa sagaal iyo tobanka iyo toddobiyo tobanka ayaa waxay yihiin markaa laba riwaayo oo markaa saxiixa ayay markaa yihiin laakiin labada riwaayo kale waa laba riwaayo oo daciifa mar hadday markaa daciif tahay riwaayada siddeed iyo tobankiina wax jamcina uma baahno riwaayada kale lala jamciyo yacni markaa uma baahna ee waa la tuuraya laakiin labada riwaayo kale saxiixa ah sidaas iyada ah yacni bayhaqi u jamciyey yacni culamo badanna ka soo qaadatay ayaa markaa loo jamcinayaa oo la ysugu keenaya marka waxa weeye sagaal iyo tobankaa maalmood ee uu salaada qasrinayey in waxa weeye markaa salaada la qasrin karo haddii aanu go'aansanin muddo markaa cayiman inuu joogo oo waxa weeye nebigu kuma talagelin baa leeyahy sagaal iyo tobanka maalmood inuu joogo laakiin waxaa ku qaatay tabaabushihii iyo arrimihii baa markaa ku qaatay waxa weeye arrimahaas ayaa ku qaatay intaa salaadda waa qasrinayey laakiin waxa u qasrinayey yacni markaa lam yujmic ama lam yaczim iqaamatan inuu markaa nagaado oo uu ku sugnaado yacni mid uga jeeday ma aha bay markaa yidhaahdeen labada masaleynu sheegnayna way kala farqiyeen culammadu oo badankoodu waxay yidhaahdeen waxaa loo kala qaadayaa inuu waxa weeye muddo cayiman inuu niyeystay oo muddadaasi ay ka badan tahay saddex maalmood iyo in waxa weeye muddo cayiman aanu niyeysan ee arrinuun ka xidhayo arrinkaasi markuu u fulo u baxayo haddii arrinuun ka xidhayo arrinkaasi haddii u fulo u baxaayo iyadu waxa weeye waxay tahay salaaddii inuu markaa qasrin karo intay doontaba ha ku qaadato bilaba hadday doonto ha ku qaadato muddo ha dheeraato muddadu ama ha gaabnaato culamada qaarkood itlaaqaas ayay markaa ku tageen qaar taxdiid ka dhigtay sagaal iyo tobanka ama shan iyo tobanka ama toddobiyo tobanka ka dhigtayna waa jiraan oo qowlkaas markaa sidaas iyadaa doortayna waa jiraan laakiin waa qowl daciifa in taxdiid laga qaato ficilka caynkaas ah ee haddii laakiin muddo cayiman uu niyeysto oo uu is yidhaahdo alleele intaasoo maalmood joog muddadaasina ay saddex maalmood ka badan tahay khilaaf baa ku sugan culammada qaarkood waxay yidhahdeen oo shaaficiyada iyo xanaabiladu ay ka mid yihiin afar maalmood hadduu markaa go'aansado inuu beledkaa joogo ama magaaladaa joogo waxa uu noqonayaa marka xukmulmuqiim buu yeelanayaa salaaddana waa taam yeelaya afar maalmood hadduu go'aansado oo niyeysto inuu joogo salaaddii ma qasrinayo waa taam yeelaya ayay markaa yidhaahdeen waxaynay u daliishadeen xadiiska markaa tilmaamaya yamkuthu lmuhaajiru bacda qadaa'i nusukihi halaaan xadiiska bukhaari iyo muslim bay u daliishadeen oo waxa weeye ninka muhaajirka maxaa loogu diiday maka inuu markaa ku nagaado saddex maalmood wax ka badan waxa loogu diiday ilaahay dartii ayuu uga hijrooday maka oo uga tegey marka wax uu ilaahay dartii uga tegay inuu ku noqdo ayaa la diidayaa wax uu ilaahay dartii uga tegey inuu markaa ku noqdo ayaa markaa la diidayaa sidaas aawadeed hadduu waxa weeye saddex maalmood keliya ay tahay oo aynay ka badnayn in waxa weeye iqaamo aynay ahayn iyo negaansho oo aynay markaa xukum iqaamo yeelanaynin oo aanu markaa hijradiisii mid ku noqday aanu ahayn ayaa xadiisku daliil u yahay bay yidhahdeen waxaa kaloo noo daliila bay yidhahdeen aahaarta saxaabada oo cumar bnukhadaab waxa weeye waxa uu samayn jiray markuu ka saaray nimankii yuhuudda ahaa markuu ka saaray xijaaz waxaa markaa uu sameeyey yacni ruuxii markaa xaaje iyo dan uga soo baahdo yuhuudi ah waxa markaa uu yacni u ruqsayn jiray saddex maalmood ayuu markaa u ruqsayn jiray saddex maalmood wax ka badan fasax umay haysanin inay markaa waxa weeye xijaas joogaan waayo markaa saddexa maalmood wixii ka badan joogitaankay joogaan iqaamo ay markaa joogayaan oo ay ku nagaadeen inay noqonayso ayaa ka dhalanaysa bay yidhaahdeen calaa kulli xaal aharkaas iyo xadiidkaas ayay markaa ka daliishadeen marka waxa weeye waxaynay arrinka noocaasa ku dhiseen yacni markaa shaaficiyada iyo xanaabilada iyo culammada sidaas ku tagtay waxay ku dhiseen markaa ixtiyaadka ayay ku dhiseen xagga ixtiyaadka ayay markaa ka eegeen oo ay markaa ku dhiseen laakiin calaa kulli xaal bacdu ahli cilmi waxay markaa ku tageen inaan markaa taxdiidkaas markaan laga qaadana xadiiskaas waxaanay tahay bay yidhaahdeen farqi ma kala laha inuu waxa weeye markaa maalmo cayiman oo saddex maalmood ka badan inuu go'aansado inuu joogo iyo inuu arrin markaa yacni uu ku xidhan yahay oo arrinkaasi markuu u hirgalo uu dhaqaaqayo farqi wax la yidhaahdo ku sugan labadaa mas'alo ma jiraan bay yidhaahdeen nebiguna sala allahu calayhi wasalam inaanu markaa ku tala gashanayn inuu waxa weeye masaafo yacni maalmaha intaasa inuu joogo muddada intaa la-eg inuu joogo ee sagaal iyo tobanka maalmooda yacni wax daliilah oo a u keenteen ma jirto oo waxa weeye a ku tidhaahdeen nebigu sala allahu calayhi wasalam ma niyeysanin muddadaa inuu joogo ee way ku qaadatay oo waxa weeye sidaas yadaabay ku qaadatay riwaayo umaydaan keenin ee waa ta'wiil idinku aa ku awiisheen yacni markaa weeyaan sidaas aawadeed waxay ku tusinaysaa oo xadiisku daliil u yahay inaynay farqi kale lahayn inuu is yidhaahdo afar maalmood joog ama sagaal iyo toban maalmood joog iyo inuu waxa weeye marka aanu is odhanin oo uu arrin markaa sugayo oo arrinka aawadii yacni markaa uu intaa ku qaato yacni waxa weeye taas iyadii wax farqiya ma kala laha ayay markaa leeyihiin culammada kalena waxay odhanaysaa oo ay ku jawaabaysaa waa ficil arrinka ficilka la yidhahdaana cumuum ma leh alafcaalu laa cumuuma laha bay qaacidadu tahay ficilku cumuum sidiisaba ma laha mar haddaan ficilku cumuum lahayn tan iyo tan labadaba waa lagu xambaarayaayo caam buu ku yahay ma suuragal aha marka maadaama markaa labadaba yacni in lagu xambaara aynay suuragal ahayn oo ficilku labada mid ahaanuun u dhacay oo labadaba inuu u wada dhacay aynay suurtoobi karin yacni xujiyada aa u daliishanaysaan labada markaa mas'alo ila suuraynu isku haynaayo suuradaynu isku hayno ah markuu niyeysto inuu muddadaa joogo yacni wax daliili idinkuma jiro ayay markaa yidhaahdeen oo sidaas iyada ah ayay markaa kaga jawaabeen calaa kulli xaal laakiin waxa weeye qowlka odhanaya taxdiidka afarta maalmood waa ixtiyaad laakiin wax daliila oo qawiya yacni tafriiqa caynkaasi ma laha in afar maalmood hadduu niyeystana uu salaadda taam yeelayo haddii afar maalmood ay ka yartahay wuxuu niyeysto saddex maalmood ay tahayna salaadda inuu qasrinayo wax daliila oo saxiixa mas'alada noocaasi ma laha xadiiska afar boqol iyo toddoba iyo soddon walahu can jaabirin abi daawuud waxaa u sugnaatay uu jaabir ka wariyey aqaama nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu ku sugnaa bitabuuka tabuuk meesha la yidhaahdo cishriina yowma labaatan maalmood ayuu ku sugnaa oo yaqsuru salaata salaadda uu qasrinayo ruwaatuhu hiqaat ruwaadda xadiiskuna waxay yihiin waa qaar lagu kalsoon yahay weeye ilaa annahu ikhtulifa fii waslihi waxaase la isku khilaafay yacni xadiisku ma mawsuul baa mise waxa weeye mawsuul ma aha xadiiskan jaabir culamo badan baa saxiixisay culammada saxiixisay waxaa ka mida ibnu xibbaan waxaa ka mida ibnu xasmi waxaa ka mida nawaawi oo khulaasada iyo majmuuca labadaba ku saxiixiyey oo tilmaamay inuu saxiixun calaa sharti shaykhayn inuu yahay bukhaari iyo muslim shardigooda xadiisku inuu ku asaxay waxaa kale uu sii faa'iideeyo ku sii daray yacni xadiisku waa saxiix oo haddii mar ay tacaarudaan oo la ysku qabto yacni waxa weeye irsaal iyo isnaad oo xadiiskuma musnad baa oo waxa weeye isaga oo xidhiidhsan baa nebiga loo rafciyey sala allahu calayhi wasalam mise waa mursal oo waxa weeye taabici baa nebiga u nisbeeyey haddii sidaas la ysku qabto waxaa markaa lagu xukumaa oo sidaa la ysugu khilaafo oo bimacnaa ay tacaarudaan baa loo jeedaa waxaa markaa loo xukumaa markaa musnadka ayaa la xukumaa waayo markaa musnadku waa ziyaada yacni markaa weeye haddii isnaadka cidda samaysay ee bimacnaa xadiiska xidhiidhisay ay siqo tahay waxaana sidaas ka soo naqliyey zaylaci waana u taqriiriyey hadalkaas yacni markaa nawaawi uu yidhi waxaa kaloo xadiiska saxiixiyey ibnu mulaqin yacni daara qudni waxa uu ku cilleeyey irsaal iyo inqitaac ayuu markaa xadiiska ku cilleeyey albani laftiisuna xadiiska waa saxiixiyey iclaalka markaa uu sheegay daara qudnina waa radiyey oo waxa uu tilmaamay markaa inaanu yacni munaasib marka aanu ahayn xadiiska markaa in lagu cilleeyo inaanu markaa munaasib ahayn ayuu markaa tilmaamay horena waa u soo sheegnay cid siqa ay haddii waxa weeye ay xadiiska markaa wasliso oo xidhiidhiso yacni markaa aziyaadatu min asiqati maqbuula ayay markaa culammadu yacni in badan oo ka mid oo muxaqiqiinta ka midi ku tageen shucayb arnaa-uudna sidaas in la eg waxa uu ku saxiixiyey takhriijka uu ibnu xibbaanka ku leeyahay yacni calaa sharti shaykhayn ayuu markaa ku saxiixiyey tabuuk meesha la yidhaahdaa waa meel markaa macruufa markaa weeye waxaanay markaa yacni ka xigtaa madiina yacni markaa xagga markaa waqooyi ayay markaa kaga beegan tahay waxaana markaa u dhaxaysa masaafo aad iyo aad u dheer oo markaa lix boqol iyo siddeetan markaa kilomitir ah sida uu sheegayo saaxibu tawdiix masaafada caynkaasa ayaa markaa u dhaxaysa ghaswadii markaa ghaswatu tabuuk la odhan jirayna waa meeshuu nebigu sala allahu alayh wasalam uu u baxay ee uu ku duulay ayeeshee wax dagaala markaa lama kulmin nebigu sala allahu calayhi wasalam xadiisku waxa uu sheegayaa nebigu waxa uu joogay yacni meeshaas labaatan maalmood buu joogay labaatankaa maalmoodba salaadda waa qasrinayey salaadda yacni markaa waa qasrinayey marka iqaamadaas marka waxa weeye mu'aqadka ah ee qofku marka aanu degaynin in waxa weeye salaadda inuu qasriyo inaynay diidaynin ayay markaa ku tusinaysaa xadiiskii afar boqol iyo siddeed iyo soddon wacan anasin yacni marka anas ibni maalik waxaa laga soo wariyey qaala inuu yidhi kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay waxa uu ahaa ida irtaxala qabla an taziiqa shamsu hadduu markaa waxa weeye guuro intaynay qorraxdu iilannin ka hor oo bimacnaa samada bartankeeda aynay ka iilannin oo aynay zawaal marka aanu imanin ka hor hadduu guuro akhara duhra duhurka dib buu u dhigi jiray ilaa waqti alcasri ilaa waqtiga casarka laga gaadhaayo uma nazala dabeed nebigu sala allahu alayh wasalam waa degi jiray oo fa jamaca baynahumaa waa jamcin jiray fa in zaaqat ishamsu hadday qorraxdu iilato qabla an yartaxila intaanu guurin salla duhra duhurka ayuu tukan jiray uma rakiba dabeedna markaysa waxa markaa waa fuuli jiray oo bimacnaa waxa weeye waa socon jiray muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim baa labaduba soo wariyeen wa fii riwaayati alxaakim xaakim riwaaye uu soo wariyo fil arbaciini arbaciinka ku soo wariyey oo arbaciinu isagu qoraye biisnaadi saxiix saxiixa markaa waxa weeye sanadkiisana uu ku wariyey waxay markaa siyaadisay salla duhra waalcasra yacnii duhurka iyo casarka labadaba nebigu waa tukan jiray fa in zaaqat ishamsu qabla an yartaxila salla duhra waalcasra oo waalcasra buu halkaa ku daray yacnii duhurka iyo casarka labadaba waa tukan jiray yacnii jamca taqdiim ayuu jamcin jiray uma rakiba dabeedna markaysa wax waa fuuli jiray oo waa socon jiray waliabi nucaymin abi nucaym waxaa u sugnaaday oo fii mustakhraji muslim muslim mustakhrajkiisa uu ku soo saaray kaana idaa kaana fii safarin waxa uu ahaa hadduu sadcaal ku sugan yahay nebigu sala allahu alayhi wasalam fazaalat ishamsu qorraxdu marka ay suusho salla duhra duhurka waa tukan jiray iyo waalcasra casarka jamiican yacni markaa iyaga oo markaa la kulmiyey ayuu markaa tukan jiray suma irtaxala dabeed nebigu sala allahu alayh wasalam waa irtixaali jiray oo bimacnaa waxa weeye waa guuri jiray riwaayada hore ee waxa weeye xaakim waxay tahay markaa sheikhu waa saxiixiyey oo waxa uhi waa biisnaadi saxiix sidaas iyada ah ayuu markaa halkan ku saxiixiyey wa kadalika talkhiiskana waa ku saxiixiyey oo waxa markaa uu tilmaamay yacni markaa saxiixaynka walcasra kuma jirto ee salla duhra keliya ayaa markaa ku sugan marka wahiya ziyaadatun gariibatun saxiixatu lisnaad waqad saxaxahu lmundiri min hada alwajhi waalcalaa'iyu talkhiisulxabiirka ayuu ibnu xajar sidaas iyada ah ku yidhi bimacnaa waa ziyaado gariiba buu yidhi oo waxa weeye sanadkeedu saxiix yahay yacni mundirina dariiqa waa ka saxiix waa saxiixiyey calaa'i markaa shiikha la yidhaahdaana yacni isaguna saas in la eg waa saxiixiyey waxaa kaloo saxiixiyey sancaani ayaa isaguna subul salaamka ku saxiixiyey waxaa kaloo markaa yacni isaguna saxiixiyey oo bimacnaa hadalka yacni xaafid ibnu xajar u taqriiriyey intuu soo raray shawkaan isaguna naylul awtaarka ayuu isaguna sidaas si leeg yacni ku sameeyey culamada qaarkood oo inay daciifinayaan hadalladooda ay ka muuqataana waa jiraan sida abu daawuud oo kale hadallo u odhanayo yacni laysa fii jamci taqdiimi xadiisun qaa'im jamcu taqdiimka kuma sugna yacni xadiis markaa waxa weeye xoog lihi yacni kuma jiro jamcu taqdiimka ayuu markaa tilmaamaya riwaayada kale ee abu nucaym markaa uu mustakhrajka ku soo wariyey waxa kale oo markaa soo wariyey yacni markaa ismaaciili iyobaa markaa iyaguna soo wariyey waxaana marka ay tahay riwaayadaasi culamo badan baa saxiixisay oo uu ka mid yahay nawowi oo isagu majmuuca markaa ku saxiixiyey oo yidhi rawaahu lismaaciiliyu waalbayhaqiyu biisnaadin saxiix yacni ismaaciili iyo bayhaqi ayaa labaduba waxay ku markaa soo wariyeen sanad saxiixay ku soo wariyeen waxaa kaloo saxiixiyey ibnulqayim aljawsiya calaa sharti shaykhayn ayuu isaguna yacni markaa ku saxiixiyey waxaa kaloo saxiixiyey markaa sancaani subulasalaamka oo labaduba waa saxiix buu odhanayaa riwaayadan iyo riwaayada hore labaduba waa saxiix ayuu odhanaya waxaa kaloo saxiixiyey bayhaqi ayaa saxiixiyey waxaa kaloo u taqriiriyey shawkaani ayaa waxa weeye isaguna waxa uu taqriiriyey yacni saxiixinta markaa la saxiixiyey ayuu markaa waxa weeye taqriiriyey intuu soo naqliyey ayaanu wax tacqiiba ku samayn waxaa kaloo saxiixiyey albani oo isaguna calaa sharti shaykhayn ku saxiixiyey irwaa'u lkhaliilka waxaa kaloo saxiixiyey labada arnaa'uud oo iyaguna takhriijka marka ay ku leeyihiin zaadka iyaguna markaa waxaweye ku saxiixiyey waxa uu ka warramayaa xadiidkan marka aynu joognaa waxaa la yidhahdaa aljamcu bayna asalaatayn laba salaadood in la jamciyo ruksooyinka waxa weeye safarkuna yacni meelo badan bay markaa galaan hadday tahay qasriga salaadda la qasrinayo hadday tahay jamciga salaada la jamcinayo laba salaadood la jamcinayo sida duhur iyo casar sida maqhrib iyo cishe yacni la jamcinayo sida iftaarka markaa la afurayo markaa ramadaanta yacni meelo markaa mutacadida ayaa rukhaska safarku yacni markaa ay galaan yacni ilaahayna waxa weeye shareecada waa inoo fudaydiyey waa inoo sahlay oo waxa weeye mid inagu adag oo aynaan samayn karin lagama yeelin laakiin waxaa markaa laga dhigay mid inoo sahlan oo aynu markaa ku camalfali karno ayaa waxa weeye yacni markaa laynooga yeelay marka wakhtiga uu qofku sadcaalka yahay waxa uu samayn karaa salaadda markaa inuu qasriyo salaadda inuu qasriyo waa mashruucaba markaa sida u mashruuca weeye wuxuu samayn karaa ruuxa markaa musaafirka ama sadcaalka ay salaadda inuu jamciyo oo laba salaadood yacni markaa uu yacni isu keeno sida salaadda markaa yacni duhur iyo salaadda markaa casar sida salaadda markaa maqhrib iyo salaadda cishe waxa uu ku samayn karaa jamcu taqdiim ama wuxuu ku samayn karaa jamcu ta'khiir yacni labada mid walba waa ku samayn karaa jamcu taqdiimku waxa weeye labada salaadood sida duhurka iyo casarka wakhtiga markaa duhurka inaad labadaba wada tukato jamcu ta'khiirkuna waxa weeye duhurka iyo casarka inaad labadaba ta dambe wakhtigeeda inaad wada tukato casarka ah sidaas si leeg yacni markaa maqhribka iyo cishuuna waa caynkaa cayn leeg salaadda subax wakhtigeeda kama dhaqaaqdo wakhtigeeda kama dhaqaaqdo taqdiimna laguma samayn karo ta'khiirna laguma samayn karo xilligeeda xilli aan ahayn yacni mid la tukan karo yacni iyadu ma aha waa ta kale ee markaa lama jamcin karo yacni markaa casarka iyo maqhribkan jamcinayaana ma suuragal aha oo waxa weeye salaaduhu sidaa isuma raacaan ee waxa weeye jamci haddaad doonayso kulminaad salaad laba salaadood kulmiso waxay isu raacaan maqhrib iyo cishana waa israacaan oo ama wakhtiga tohoraad la wada tukan kartaa labadaba ama wakhtiga tadambaad wada tukan kartaa labadaba sidaas si leeg yacni duhurka iyo casarkuna waa israacaan ama wakhtiga tohoraad labadaba wada tukan kartaa ama wakhtiga ta dambe laakiin inaad tidhaahdo yacni casar iyo maqhrib ayaan markaa jamcinayaa iyadu wax suuroobi kara maaha jamcigu lama mid aha markaa salaa laba salaadood la jamcinayaa qasrinta salaada la qasriya lama mid aha waayo yacni nebigu sala allahu alayh wasalam jamci waa sameeyey waana ka tegey oo si raatiba marka uu sadcaal yahay jamciga uma laazimin laakiin waxa weeye qasriga salaada la qasriyo nebigu sala allahu alayh wasalam si raatiba ayuu u laazimay oo isagoo safaradiis iyo sadcaalladiisu ay badan yihiin haddana marka waxa weeye sanad markaa sugan kuma soo aroorin inuu marnaba yacni markaa salaad uu taam yeelay isaga oo musaafira sidaas aawadeed labada arrin laba shay oo la ysaga qiyaasan karo sidaas yada ah ayaynay markaa u ahayn laba shay oo la ysaga qiyaasan karo aynay markaa u ahayn culammada qaarkood labada jamci waa kala saareenoo waxay yidhaahdeen ma jamcu taqdiimka mise jamcu ta'khiirka jamcu ta'khiirka waa la samayn karaa iyo cudurdaar waa loo samayn karaa laakiin jamcu taqdiimka yada lama samayn kara bay markaa yidhaahdeen jamcu taqdiimka yada lama samayn karo ayay markaa yidhaahdeen laba sababood bay labadaba ku yidhaahdeen waa mida waxay yidhaahdeen yacni waxa weeye xadiis yacni markaa daliil qawi ah oo ay ku sugnaatay inuu nebigu sala allahu alayh wasalam jamcu taqdiim sameeyey maba jirta bay yidhaahdeen waa midda labaadee waxa markaa kale oo jirta ee salaaddii oo wakhtigeedii laga hormarinayo weeyi salaaddii jamcu taqdiimku waa salaaddii oo wakhtigeedii laga qadimayo oo laga hormarinayo salaadna wakhtigeedii in laga qadimo laga hormariyaa wax suurtoobi kara ma aha mas'alada noocaasoo ku saabsan jamcu taqdiim lama samayn karo daliilna ma laha taasi waxa weeye waa muntaqid oo waa mid burtay oo waxay ku burtay yacni marka xadiidka waxa weeye riwaayada marka xaakim iyo riwaayada marka abu nucaym iyo yacni ismaaciili iyo bayhaqi iyo ay soo wariyeen oo aynu markaa tilmaannay culamo badan inay quwaysay yacni aynu sheegnay weliba markaa mustakhraj kitaabka ah ee axadu saxiixayn markaa lagu soo saaro ee culammadu ay ku soo istikhraajiyaan yacni markaa axadu saxiixayn waxa marka ay tahay asaaniiddii oo kale ay ku warinayaan sanadyadoodii ayay markaa ku warinayaan maadaama sanadyadoodii ay ku warinayaan culammadu waxay tilmaameen inuu waxa weeye fawaa'id marka uu leeyahay fawaa'iddaasna yacni markaa waxa ka mid a inuu waxa weeye wax markaa xadiisku itlaaqay ay suurowdo inuu qaydo waxa uu camimay waxay suurowdaa inuu markaa khasiso waxa markaa kaleoo intaa u raaca saxiixna waa tahay oo sida asalkeedu saxiix u yahay ayay iyaduna saxiix u tahay suyuutina marka waa alfiyadiisa marka uu sheegayo mustakhrajaadka iyo fawaa'idda ay leeyihiin oo fawaa'idda qaarkood markuu tilmaamay fa huwa maca sixati daa yufiidu yacni sixalla jirhkeed yacni umuuraha iyo fawaa'idda aan soo sheegayna waa faa'iidaynaya oo waxa marka uu faa'iidaynaya waxaa ka mida inuu saxiix yahay laakiin fawaa'idda kale aan tilmaamayna yacni iyaduna dheeraad buu markaa leeyahay marka waxa weeye mustakhrajka yacni markaa muslim maadaama lagu soo saaray waxay noqonaysaa markaa inuu sixadana yacni markaa calaa sharti muslim inuu ku asaxay ayay markaa noqonaysaa wakadalika markaa mustakhrajka ismaaciilina waa la mide marka waxa weeye calaa kulli xaal waxay leedahay markaa daliil bay leedahay yacni marka kana ida kana fii safarin fazalat ishamsu salla aduhra waalcasra jamiican suma irtaxal marka nebigu sala allahu alayh wasalam inuu waxa weeye jamcu taqdiim iyo jamcu ta'khiir labadaba inuu sameeyey ayaa markaa laga qaadanayaa xadiiskuna uu sariix ku yahay xadiiskuna uu sariix yacni ku yahay oo markaa uu ku cad yahay taasi waxay tilmaamaysaa in waxa weeye labada jamci mid walba markaa in la isticmaali karo oo la samayn karo yacni markaa ayay ku tilmaamaysa marka sidaa laleeyahayna macnaheedu maaha jamciga inuu ruuxa markaa musaafirkaee sadcaalkii uu iska laazimo oo mar kastaba uu iska jamciyo isagoo saa'ir ah iyo isagoo naasil ah labadaba inuu mid mar walba jamcinuun iska sameeyo sidaas yada ma tilmaamayso ee waxa weeye sida afdalkee nebigu sala allahu alayh wasalam uu samayn jiray waxay tahay waa tawqiidka hadduu naasil yahay culammada qaarkoodna waxay ka hadleen haddii marka aanu saa'ir ahayn ee uu naasil yahay inaanu salaada jamcinba karin mas'aladana way iman doonnaa ee aan ka jawaabno yadana marka waxa weeye arrinka labaad ay cuskadeen oo ah marka waxa weeye jamcu taqdiimku waa salaaddii oo wakhtigeedii laga hormarinayo salaadana in wakhtigeeda laga hormariyaa ma bannaana tacliilka ay sidaas yadaa cuskadeen oo yidhahdeen salaaddii oo wakhtigeedii laga hormarinayo weeye in laga hormariyaana ma bannaana jawaabteedu waxay tahay yacni waxa weeye ta'khiirka salaadda laga dibdhigo wakhtigeeduba waa la mid oo iyadana markaysaga biduuni cudrin in salaadda wakhtigeeda looga dibdhigaa ma bannaana sidaasi leeg ayaa salaada wakhtigeeda in laga hormariyaa cudurdaar la'aanna aynay markaa u bannaanayn waxa weeye horumarintuna waxay u qaybsantaa in waxa weeye salaada laba salaadood oo macduurka markaa qofka macduurkaa wakhtigeeda isku mid looga dhigo taqdiimkuna waxa u qaybsamaa laba qaybood weeye oo cibaaradoodu marka ay huwan tahay laba qaybood weeye in waxa weeye salaaddii duhur oo kale wakhtigii duhurka in laga hormariyo taasi ma bannaana u musallam weeye wax khilaafina kuma sugna culammaduna waa ku ijmaacsan yihiin culammaduna baabkan kumay bannaynin ta labaadna waxa weeye in salaadda markaa yacni casar oo kale wakhtiga salaadda duhur in loo hormariyo yacni ruuxa waxa weeye macduurkaana labada salaadood ee duhurka iyo casarka wakhtigoodu isku mid buu marka u yahay ruuxu hadduu macduur yahay wa kadaalika markaa ruuxa macduurka ah salaadda markaa maqhrib iyo salaadda waxa weeye cishe wakhtigoodu isku mid ayuu u yahay oo isku wakhti baa loo xisaabinayaa sidaas aawoodee ama dib buu u wada dhigi karaayo wakhtiga ta dambu wada tukan karaa ama hore u wada marin karaayo wakhtiga markaa ta hore labada salaadood ayuu wada tukan karaa laakiin waxa weeye salaad maqhrib in wakhtigeedii ka hor la tukado iyo salaad duhur in wakhtigeedii ka hor la tukado taasi ma bannaana waana lagu ijmaacsan yahay tay culammadu banneeyeenna taa ma aha laakiin waxa weeye tay banneeyeen waa salaada dambe oo labada salaadood ee ama cishaha ama markaa waxa weeye casarka ka mid ah in salaada markaa yacni ka horraysa mid walba wakhtigeeda lala tukado yacni taas weeye taasina waxay la mid tahay jamcu taakhiirkii oo wax farqiga u dhexeeya oo faariq muctabar oo u dhexeeya ma jiro in salaada duhur wakhtiga casarka inaad labadaba wada tukato iyo salaada markaa yacni markaa casar inaad wakhtiga duhurka labadaba wada tukato yacni wax faariqoo muctabara u dhexeeya ma jiro yacni markaa haddii la eego xagga qiyaaska haddii la yidhaahdo markaa la eego xagga daliilkana labadaba daliilku waa ku sugnaaday oo waa sugan yahay sidaas aawadeed warka sancaani uu ku odhanayo subulusalaamka uu ibnu sayidi naasna ka soo naqlinayo uu aad iyo aadna yacni markaa u ammaanayo u odhanayo waa kalaam rasiin ah oo marka aad u fiican oo uu soo naqlinayo kalaamka uu ammaanayo uu dabeedna tilmaamayo hadalkaa hadal la mid ah inuu hore isaguna ugu yidhi alyawaaqiit cala almawaaqiit risaaladiisa la yidhaahdo yacni marka uu sidaas marka ugu yidhi yacni ta noocaasa laa yuqtaru biha mid lagu kadsoomayo hadalkaasi yacni ma aha oo waxay tahay markaysagaa mid kalata markaa weeye sidaas aawadeed baa shawkaani waxaan filayaa inuu radin jiray naylul awtaarka markaa loo raajaco masalada markaa kale culamada qaarkood ay qaateen waxay tahay iyadoo xadiiskan ay deliishanayaan baa waxay yidhaahdeen ruuxa musaafirkee sadcaalkii waxa uu leeyahay laba xaal xaal uu yahay saa'ir oo uu soconayo iyo xaal uu yahay markaa naazil oo uu markaa degan yahay yacni markaa degitaan markaa yacni mu'aqata ayuu yaro degan yahay laba saddex maalmood oo kale uu joogayaa iyo wax la mid a marka xaalka uu yahay naazil oo uu markaa meel yaro dego ama yaro joogo yacni iqaama caarida xaalka noocaas ah culammada qaarkood waxay yidhahdeen wax jamcina oo uu salaada jamcinayo ma samaynayo ee salaad walba wakhtigeeda ayuu tukanayaa wujuuban baa bacdu ahlicilmi yidhaahdeen ama hadduu saa'ir yahay yada waxa uu samaynayaa jamci ayuu samaynayaa bay yidhaahdeen taas lafteedana waxaa jirta axaadiista qaarkood oo marka waxa weeye tilmaamaysa nebigu sala allahu alayh wasalam isaga oo sadcaalah inuu waxa weeye salaadda inuu markaa yacni jamciyey iyo inuu markaa qasriyey intaba oo aan ku qaydin yacni wakhtiga uu saa'ir yahay oo keliya aan ku qaydin yacni marka ayaa jirta saas aawadeed yacni markaa xadiiska markaa tilmaamaya idaa jadda bihi sayr yacni xadiiska noocaasa lagama qaadanayo yacni xaalkaa mooyaane xaal kale inaan jamci bannaanayn weliba adif ilaa daalik iyadou jiro waxa weeye jamcino kale yacni oo soo arooray oo waxa weeye dadka macduurka ah loo banneeyey bal ee nebigu sala allahu alayh wasalam isagoo madiine jooga yacni salaadaha markaa yacni inuu jamciyey duurka iyo casarka iyo maqhribka iyo cishaa yacni intaba xadiidka afar boqol iyo sagaal iyo soddon waa can mucaadin radia allahu canhu mucaadi waxaa laga soo wariyey qaal inuu yidhi kharajnaa maca rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka la jirkiisa ayaanu baxnay fii ghaswati tabuuk ghaswadii ama dagaalkii tabuuk buu yidhi ayaanu baxnay nebiga la jirkiisa sala allahu alayh wasalam fa kaana yusalli duhra waalcasra jamiica waxa uu nebigu ahaa duhurka iyo casarka mid markaa tukada jamiican yacni markaa waxa weeye isaga oo kulminaaya ayuu markaa tukan jiray waalmaqriba waalcishaa maqhribka iyo cishaana waa tukan jiray jamiican yada oo uu kulminaayo oo waxa weeye isku wakhti uu tukanaayo ayuu maqhribka iyo cishahana tukan jiray rawaahu muslimun muslim baa saxiixiisa yacni markaa ku soo wariyey xadiiskanna waxa uu tilmaamayaa nebigu sala allahu alayh wasalam inuu jamci sameeyey ghaswatu tabuukna marka uu ku sameeyey markaa jamci jamciga uu ghaswatu tabuuk sameeyeyna laguma qaydin oo keliya intii waxa weeye markaa lasii socday ee waxa weeye marka idaa jadda bihi sayru iyo wax la mida laguma qaydin ee waxaa markaa la tilmaamay inuu waxa weeye markaa jamcinta samaynayey jamcinta marka uu samaynayeyna waxay noqon kartaa markaysa waxaan markaa mid waliba waa soo geli kartaa mid waliba waa soo geli kartaa marka waxay ku tusinaysaa yacni jamci in la samayn karo ayaa markaa laga qaadanayaa ama ha soconayo ama waxa weeye yacni markaa ha ahaado mid yacni markaa deggan bale axaadiista qaarkood oo saxiixa ku taalla waxaa ku soo aroortay nebigu sala allahu alayh wasalam isagoo madiine jooga inuu duhurka iyo casarka markaysagaa jamciyey maqhribka iyo cishahana inuu jamciyey ayaa markaysagaa soo aroortay iyadoo markaa safar iyo waxa weeye marad midnaba marka aanu jirin taasna waxa weeye culammada qaarkood waxa ay sameeyeen marka waxa weeye ta'wiil ay awileen oo riwaayaadka qaarkood waxay leeyihin min hayri khawfin walaa matar riwaayaadka qaarkoodna waxay leeyihiin min hayri waxa weeye safarin walaa marad yacni sadcaal iyo xanuun la'aanteed ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam jamciyey markii la weydiiyeyna waxaa marka cabdillahi ibnu cabbaas uu yidhi araada an laa yuxarija ummatah waxa uu doonay ummaddiisa nebigu sala allahu alayh wasalam inaanu dhibin ayuu markaa doonay sidaas yada ah ayaa waxa weeye xadiisku u tilmaamaya abushacsaa oo xadiiska marka waxa weeye soo warinayey oo cabdillaahi ibnu cabbaas ka wariyey ayaa waxa uu yidhi yacni waxa weeye duhurkana yacni markaa dib buu u dhigay casarkana hore uu mariyey akhara duhra wa cajala alcasra yacni sidaas yadaa ayuu markaa ku tilmaamay culamada qaarkoodna taas waxay ka qaateen jamcigu inuu yahay jamci suuriya ayay markaa ka qaateen oo markaa ay ka daliishadeen jamci suuriya inuu yahay ayay markaa ka daliishadeen yacni ahlucilmiga qaarkoodna waxaanay yidhaahdeen yacni cibaaradani maadaama markaa ixtimaal ku sugan yahay oo ay aqbali karto in waxa weeye xadiiskan looga jeedo jamci suuriya iyo jamci xaqiiqiya labadaba yacni ixtimaalkaas iyada u jiro markaa looma deliishan karo oo markaa waxa weeye jamci xaqiiqiya asalkii markaa mutayaqanka ahaa ee la hubayna lagagama guuri karo oo tawqiidka ah iyo salaad walba wakhtigeeda in la tukanaayo weliba marka isaga raawigu markaa soo wariyeyna maadaama uu ku fasiray inuu waxa weeye akhara aduhra wa cajala alcasra waxaa laga qaadanaya jamcigu inuu jamci suuriya inuu ahaa ayaa markaa laga qaadanaya jamcigu inuu jamci suuriya ahaa ayaa markaa laga qaadanayaa sidaas yada ah ayuu marka waxa weeye ay markaa culamada qaarkood yidhaahdeen kutubta markaa kutubulaxkaam marka yani axaadiisulaxkaam sharaxda qaarkoodna macnaha noocaasa ayay ku nuxnuxsadeen oo waxa weeye markaa ay qaateen oo waxaan filayaa markaa naylul awtaarku inuu macnahaas yani markaa yani ku tegi jiray oo uu markaa waxa weeye qaadan jiray baan filaya laakiin calaa kulli xaal yani arrinka noocaas oo saas in lagu fasiraa waxaa ku sugan marka isaga waxaa bucdi suburka laftiisa waan filaya inuu saas tilmaami jiray calaa kulli xaal waxaa ku sugan arrinka noocaasa marka isagaa bucdi baa ku sugan waayo marka waxa uu tilmaamay saxaabigu araada an laa yuxarija ummatah ummaddiisa inaanu dhibin ayuu jamciga noocaasa u samaynayey marka jamci suuriya in la sameeyana laftiisa ayaa markaa xaraj iyo dhibaata ku sugan tahay oo siday dhibaatadu ugu sugan tahay waa maxay jamciga suuriga jamciga suurigu waxa weeyaan salaadii muuqaalka marka laga eegaa waxaa la moodaa in la jamciyey laakiin mid walba waxa la tukaday wakhtigeeday lahayd sidaasina waxay ku dhacaysaa salaaddii duhur dib baa loo dhigayaa wakhtigeeda qadarka ugu dambeeyaa dib loo dhigayaa qadar afar ragcadood la tukado aan ka badnayn kana yarayn markay salaaddii ka harsantaa salaadda la gelayaa marka sidaa looga baxaba waa inuu casar joogaa casarkiibaa markaana la gelayaa marka waxa weeye labada salaadood mid waliba xilligeedii bay dhacday midna aakhir wakhtihabaa la tukaday midna awal wakhtihabaa la tukaday marka taxdiidka sidaas yadaa loo xadidaya dadku ay u ogaanayaanna waa arrin marka isaga aad iyo aad u adag oo salaadda in waxa weeye wakhtigeedii inuu ka hadhay qadar afar ragcadood keliya la tukado salaaddii wax ka midina markaysaga aynay bannaanka kaga dhacayn wakhtiga wakhtigiina aanu waxba ka soo hadhaynin waxa weeye arrinka noocaasi waa arrin adag weyn marka laftiisa waxaa ku sugan markaa xaraj xadiiskuna waxa uu ku tacliiliyey araada an laa yuxarija ummatah sidaas aawadeed yacni waxa weeye inaan jamci suuriye lagu xambaari karin ayaa riwaayadaasi markaa qariino u tahay oo khafiifin baa loo jeeda dadka in wax lagu cusleeyo yacni markaa looma jeedo culamada qaarkood taas yadaa waxay dooneen inay ka jawaabaan oo waxa markaa yidhaahdeen yacni waxa weeye waa suurtoobi kartaa in markaa la yidhaahdo yacni khafiifini waa ku jirtay oo araada an laa yuxarija ummatahu diidi mayso jamci suuriya sidayna u diidaynaa waxay tahay yacni marka waxa weeye xilli keliya ama yacni ficil keliya lagu markaa loogu soo kicitimaya oo mar keliya lasoo qabanaya markaa masaajidkii oo loogu soo kicitimaya qasdi keliya iyo tahaaro keliya iyo markaa xilli keliya ayaa marka intaba salaaddii ku dhacaysaa marka waxa weeye taa waxaa ku sugan nawcan maa takfiif baa ku sugan nawcan maa takfiif baa ku sugan suburka laftiisu marka macnaha noocaas oo kalea markaysaga waa soo naqlinaya waana tilmaamaya laakiin calaa kulli xaal waxa uu yahay arrinka noocaasi waa arrin baciida markaa weeye yacni xarajka iyo dhibaatada ku sugan daraaddeed nawawi qudhiisuna waxa uu tilmaamay in baciid ay tahay sidaas yada in lagu fasiraa sidaas yada ayuu markaa tilmaamay marka jamcigu inuu xaqiiqi yahay baa markaa lagu xambaaraya lagamana qaadanayo si raatiba salaadda marka waxa weeye in laysaga jamcinayo siday marka waxa weeye shiicadoo kale ay samayso oo ay yidhaahdaan waxa weeye biduuni cudrin baa salaadda layska jamcin karaa oo duhurka iyo casarka layska wada tukan karaa oo maqribkiiyo cishaana layska wada tukan karaa waaba layska laazimi karaa caynkaas taas yadina waxay khilaafsantahay sunnihii nebiga sala allahu alayh wasalam bay khilaafsantahay iyo tawqiidkii ilaahay oo salaadda marka isaga u yeelay ina asalaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquuta yacni marka salaaddu waxay u ahaatay mu'miniinta korkooda yacni faral markaa lagu faral yeelo la wakhtiyeeyey bay ahaatay marka tawqiidku waxa uu yahay markaysaga fardi weeye marka haddii fii bacdi alaxyaan acdaar looga tago macnaheedu ma aha in layska laazimi karo markaa tawqiit la'aanteed oo salaad walba wakhtigeeda in la tukado in layska dhaafi karo oo layska laazimi karo salaadda markaa duurka iyo casarka in la jamciyo iyo maqribkaiyo cishaa in la jamciyo in layska laazimi karo ma tilmaamayso culammaduna waxay tilmaameen marka in arrinkaas la laazimaa inay waxay tahay mid madmuuma ay tahay shicaarka ahlubidacana marka ay tahay madmuumna ay tahay oo ay xun tahay in la laazima bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen isagoo qofku muqiima yacni waxa weeye fii bacdi alaxyaan marmarka qaarkood waa dhici karta marka isagaa jamcin in la sameeyo yacni marka la doonayo xaraj in la rafciyo iyo wax la mid ah xoogaa mashaqii markaysaga wax marka ay jirta iyo wax la mid ah jamcinuhuna meelo badan bay ku soo arooreen oo ay markaa ku yimaadeen oo waxa weeye culammadu markaysaga wax markaa xadiiskaas min hayri matarin walaa khawf waxay ka qaateen matarku acdaarta markaysagaa loo jamcin karo salaadda inuu ka mid yahay bay bacdu ahlicilmi ay ka qaateenoo markaa xadiiskaa ka istinbaado waxaa kaloo xadiiska laga qaadanayaa maradka iyo yani markaa xanuunkana in loo jamcin karo nebiguna sala allahu alayh wasalam yani waxa weeye qofkii dumar ee mustaxaadada ahayd waxa uu tilmaamay markaa salaadda inay jamcisaa markaa inay u bannaanto salaadda inay jamciso inay u bannaanto inkastay culammadu isku khilaafeen jamcigu ma jamcu waxa weeye xaqiiqiba ma jamcun xaqiiqiyunba mise waa jamcun suuriyun laba qowl marka uu ku sugan yahay madaahibta haddii la eegana waxa ugu waasicin badan oo ugu ballaadhin badan markaa baabka jamciga yacni madhabta xanaabilada madhabulxanaabila yacni madhabta marka ugu waasicinta badan weeye ugu ballaadhinta badan yacni madaahibta markaa xagga jamciga laba salaadood la jamcinayo xadiiska afar boqol iyo afartan waa can ibni cabbaasin cabdillaahi ibni cabbaas waxaa laga soo wariyey radia allaahu canhuma isagiiyo aabihiiba ilahay raalliha ka noqday qaala inuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay waxa uu yidhi laa taqsuru salaata fi aqala min arbacati burud nabigu waxau yihi sala allahu alayh wasalam laa taqsuru salaata salaadda ha qasrinina fii aqala min arbacati burud afar beriid wax ka yar salaadda ha ku qasrinina beriidkuna waxa uu yahay waa afar farsakh weeye halkii beriid keliya waxa uu yahay yacni markaa afar farsakh weeyaan afar arifoof yacni markaa weeyaan farsakhi kastaana waxa weeye waxa uu yahay waa saddex mayl saddex mayl weeyaan farsakhi kastaaba min makkata ilaa cusfaan yacni markaa salaadda ha qasrinina yacni markaa wax ka yar min makkata maka ka yar ilaa cusfaana cusfaan laga gaadho intaa wax ka yar markaa salaadda ha ku qasrinina xadiiskani waxa uu yahay waa xadiis daciifa marfuuciisu iyadoo markaa marfuucuu yahay xadiisku waa daciif siduu sheikhuba inoo sheegay rawaahu daara qudniyu biisnaadin daciif daara qudni baa ku soo wariyay sanad daciif ah wsaxiixu anahu mawquuf sida saxiixina waa xadiisku inuu mawquuf yahay oo cabdillahi ibnu cabbaas ku joogo kada akhrajahu ibnu khusayma sidaasaas ibnu khusayma iyo hayrkiiba marka ay ku soo saareen ibnu khusayme iyo hayrkiiba sidaas ayay markaa ku soo saareen xadiiskanna waxa uu yahay culamo badan baa marka waxa weeye xadiiska daciifisay oo ilaa dhowr iyo toban marka yacni muxadis ayaa xadiiska tilmaamay isagoo marfuuca inaanu asixina daciif yahay oo uu ka mid yahay bayhaqi oo uu ka mid yahay cabdulxaq alishbiili oo uu ka mid yahay ibnu ljawzi oo uu ka mid yahay nawawi oo uu ka mid yahay ibnu kasiir oo uu ka mid yahay ibnu xajar alhaythami oo uu ka mid yahay ibnu mulaqin oo uu ka mid yahay xaafid ibnu xajar yacni marka halkan waa ku daciifiyey talkhiiska waa ku daciifiyey fatxulbaariga waa ku daciifiyey waxaanu markaa saxiixiyey inuu mawquuf yahay isagoo mawquufa ayuu tilmaamay inuu saxiix yahay waxaa kaloo markaysa waxa markaa daciifiyey sancaani iyo shawkaani labadu markaysaga waa daciifiyeen sadiiq xasan khan waa daciifiyey shamsulxaq alaabadi waa daciifiyey albani waa daciifiyey marka waxa weeye calaa kulli xaal xadiisku waxa uu yahay xadiis yani markaa daciifa yani weeyaan xadiis daciifa xadiiskani markaa weeyaan wuxuu laakiin asaxay isaga oo markaa mawquuf ah wasaxiixu annahu mawquuf muraadka markaa looga jeedaa waxa weeye mawquufahan waa ku asaxay hadda waa sawaabnimo oo keliya looma jeedo waa inay tasriixiyeen culammadu sanad saxiixa inuu kaga soo arooray yacni marka cabdillahi ibnu cabbaas oo waayo erayga la yidhaha wasaxiixu annahu kada yacni waxay aqbali kartaa in laleeyahay markaa sanadkiisaa saxiixa ilaa kadaa buu asaxay iyo in markaa laleeyahay maya wuxuu sawaab ku yahayoo yacni markaa ku quman yahay inuu markaa mawquuf yahay marka hadda loogama jeedo mawquuf inuu yuu ku quman yahaye waxaa looga jeedaa isagoo mawquufu asaxay oo uu sugan yahay sidaas iyada abaa looga jeeda bukhaari baana saxiixiisa xadiiska ku soo arooriyey isagoo mucallaq ah oo majzuuma oo la jasmiyey oo markaa mawquuf ah ayuu markaa saxiixiisa kusoo wariyey ku soo arooriyey oo yacni ku sheegay culamo kalena waa waslisay oo xadiiska waa xidhiidhisay can cataa ana bna cumara wa bna cabbaas kaanaa yusalliyaani rakcatayni wa yuftiraani fii arbacati burud famaa fawqaha rawaahu lbayhaqiyu biisnaadin saxaxahu annawaawiyu fi lkhulaasa yacni waxa weeye cataa waxaa laga soo wariyey inuu yidhi cabdillaahi ibnu cumar iyo cabdillahi ibnu cabbaas waxay ahaayeen qaar laba ragcadoo tukada afurana yacni afar beriid bay sidaa ku samayn jireen oo ay inay afuraan salaadana marka ay qasriyaan ayay ku samayn jireen iyo famaa fawqaha wixii ka badan wixii ka yar kumay samayn jirin baa laga fahmaya bayhaqi baa soo wariyey sanadkiisana waxa uu yidhi nawowi waa saxiix ayuu yidhi wa kadalika albaanina waxa uu yidhi waa saxiix ayuu markaa u yidhi waxaa kaloo cabdillahi bni cabbaas la weydiiyey aaqsuru salaata ilaa carafa faqaala laa walakin ilaa cusfaana wa ilaa judda wa ila adaa'if rawaahu shaaficiyu waalbayhaqiyu biisnaadin saxaxahu nawowiyu fi lkhulaasa yacni ibnu cabbaas waxaa la weydiiyey ilaa carafo oo kale salaadda ma qasrin karaa haddaan maka ka tago ilaa carafa aan gaarayo ma qasrin karaa salaadda mise ma qasrin karo markaasuu yihi maya intaa laguma qasrin karo salaadda maka ilaa carafa laguma qasrin karo salaadda laakiin cusfaan oo kale waa lagu qasrin karaa afar beriid bay u jirtaa juddo oo kale marka waa lagu markaa qasrin karaa daa'if oo kale waa lagu qasrin karaa judda yacni waa jidda jidda waa ta la yidhahdee ku caan baxday nawowi waxa u ihi wa hadihi almawaadicu ahalaaatu bayna kulli waaxidatin minha wa bayna makkata marxalataan mawaadicdaa saddexdaa uu sheegay uu ihi walaakin ilaa cusfaana wa ilaa juddata wa ila daa'if mid kasta iyo maka waxa udhaxaysa mid kasta oo ka mida saddexdaas iyo maka waxa udhaxaysa laba marxalo ayaa udhaxaysa oo afar beriid ah albani saa si laegna irwaaulkhaliilka waxa uu ku tilmaamay inuu asaxay oo sanadkiisu markaa saxiix yahay ayuu markaa ku tilmaamay yani albanina irwaaulkhaliilka marka isagoo mawquufa calaa kulli xaal waa asaxay sancaanina subulsalaamka waxa uu ku tilmaamay yani waxa uu sanad saxiixa ku soo arooray isaga oo mawquuf ah laakiin ijtihaadka marka waxa u sugnaaday buu yihi dariiq iyo masrax baa ugu sugnaaday marka sidaas aawoodee xuja kuma sugna oo xukmu rafci yeelan mayso laa taqsuru salaata fii aqala min arbacati buruud min makkata ay fii aqala min makkata wax ka yar maka ilaa cusfaana laga gaadhaayo wax ka yar salaada ha ku qasrinina aqwaasha saxaabaduna waa iskhilaafsantay sidaynu shalayba marka aynu tilmaanay bal ee cabdilaahi ibnu cumar laftiisa ayaa waxaa laga soo arooriyey wax ka yar intaa inuu ku qasriyey oo waa ku yidhi low kharajtu maylan qasartu salaa xafid ibnu xajarna waa ka yidhi sanadkiisu waa saxiix fatxulbaariga waa kasaa ku yidhi idan yacni marka iskadaa saxaabada kale ee saxaabi keliya ayaa marka hadalkiisa mas'alada uu ka yidhi uu iskhilaafsan yahay oo uu kala duwanaaday hadday aqwaasha saxaabadu ay iscaaridoo iskhilaaftana waxay tahay yacni qaarkood yacni hadalkoodu xujo ma aha kuwa kalena lagama tegaayo ee maxay tahay yacni marka waxa weeye qaacidadii baa lagu camal falaya aqwaalu ahli lcilmi yuxtaju laha walakin laa yuxtaju biha aqwaasha culammada yagaa loo xujo raadiyaa laakiin yaga lama xujaysto qaacidada xaggee laga qaatay yani ma daliilu calayha qaacidada aqwaalu ahlicilmi yuxtaju laha ama yustadallu laha walaakin laa yustadallu biha ama laa yuxtaju biha yada lama xujaystoo lama deliishado aqwaasha culammada hadday iskhilaafaan ee waxa weeye bacdigood lama deliishado qowlkooda ee iyagaa loo xujo raadiyaayoo loo xujo doonaa oo qowlka xujada iyo deliilka ugu dhow baa la qaataa waxaa u daliila qowluhu tacaala fain tanazactum fii shayin farudduuhu ila allahi walrasuuli in kuntum tu'minuuna billahi walyawmi alaakhir waxaa kale u daliila qowluhu tacaala wama ikhtalaftum fiihi min shayin faxukmuhu ila allah marka waxa weeye wixii la ysku khilaafo yacni aayaddu khitaabkeeda cidda ugu horraysa ee soo gudagelaysa waa saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam waxay isku khilaaftaan u celiya yacni markaa kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka sala allahu alayh wasalam bay markaa macnuhu u dhacaysa markuu rasuulku noolaa isaga laysula tegay jiray markuu dhintay dabadeedna macnuu waxay noqonaysaa yacni qur'aanka u celiya iyo sunnada nebiga sala allahu alayh wasalam u celiya siday culammadu qaatibatan marka ay ku fasireen bacdi baa markaa la yimi qowl markaysagaa daciifa oo waxay yidhahdeen farudduuhu ila allahi warasuul waxaad tidhahdaan marka allahu warasuuluhu aclam laakiin waa qowl daciif oo shaad ah yacni markaysaa waxaan markaa waxaana khilaafsan aayadda kalena waa khilaafsan tahay haddii markaa tafsiir laysku qabto markaa laysku khilaafo oo midna markaa qur'aan shaahid u yahay oo xujo u yahay midna qur'aan u shaahida aan lahayn intay qur'aanku u xujada yahay baa la qaadanaya haddaba tafsiirka hore ee jamaahiirtu ay ku fasireen oo ah markaa kitaabka ilah iyo sunnada rasuulka in loo celinaayo laysula noqonaayo oo ka uu ayido ama xoojiyo la qaadanayo waxaa u daliila qowluhu tacala wama ikhtalaftum fiihi min shayin faxukmuhu ila allah iyadoo ixtimaalkii kuma sugna idan sidaas aawadeed qowlka sawaabkii waxay tahay waa in markaa waxa weeye afar bariid aynay shardi ahayn waxaa kaloo xusid mudan taxdiidka markaa amyaasha markaa ay aahaarta ku soo aroortay culammadu taxdiidkooda waa isku khilaafeen oo waxa weeye calaa kulli xaal taqriibun baa laga qaadan karaa laakiin muxadad inuu ku yahay ilaaba ilaa maylkaynu hadda naqaano yacni markaa lagama qaadan karo waayo waxaad arkaysaa culammadu iyagoo isku khilaafsan yihin oo qaarkood ay leeyihiin maylku waxa weeye culammadu markay sharxayaan culammadii hore waxay ku sharxayaan qaar waxay leeyihiin yacni afar kun oo markaa waxa weeye dhudhun ayuu yahay markaa maylku qaar kale waxay leeyihiin maya waa lix kun oo dhudhun qaar kale waxa weeye waxay sheegayaan maqaayiis kaley sheegayaan yacni markaa yacni tirooyin kale ayay markaa tilmaamayaan haddana waxa weeye tirada la yaqaanaa yacni markaa hal kilomitir iyo waxa weeye kilomitir markaa loo qaybiyey toban meelood lix meeloodkiis bimacnaa waxa weeye hal yacni bointi lix ayaa kilomitir ayaa waxay u dhigantaa markaysaa markaa hal mayl bay udhigantaa hal mayl ayay udhigantaa sidaas aawadeed markaa taxdiidka uu tilmaamayo saaxibu tawdiix oo uu odhanayo hal kilomitir iyo badh ayaa markaysaga maylku u dhigma waa taqriibi ee taxdiid maaha ee hadda sida loo yaqaana waxa weeye yani markaa waa kun iyo lix boqol oo waxa weeye yani mitir weeyaan kun iyo lix boqol oo mitir wax yar ay dheeraysiyaan waa jira taasina waxay noqonaysaa markaa kunka mitir ayaa waxay tahay markaa hal kilomitir marka waxa weeye hal dhibic lix yani markaa kilomitir waxay u dhigantaa hal mayl bay markaa u dhigantaa taxdiidka hadda la yaqaana markaa kaas wey laakiin waxa weeye taxdiidkaasi markii hore inaanu mustaqir ahayn oo aanu sugnayn ayaa calaa kulli xaal yani markaa laga qaadanaya wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatubu ilayk